weydiiya xoog waa naga maqan yahay waraaqu dikreetuu soo saaray marka waxaan rabnaa militariga dadka degan labada shabeelle markay soo galayaan magaalada muqdisho inay la xiriiraan taliyahooda waraaqdooda ay amarka fuliyaan aan magaalada lagu wadan doonin xubuka waaweyn sida dabajeexa cabdibilaha iyo qoryaha kale waaweyn sida hadda go'aanka uu kasoo baxay kow iyo tobanka bey sanadka hore labada kun iyo toddoba iyo tobanka golaha wasiiray soo saaray ra-iisul wasaare wuxuu ahaa qofka mas-uulka uuna wadan karin afar aaka wax ka badan marka go'aankaas waxaa umalaysaa dabac soo galay laga bilaabo galabta halkaan joogno ra-iisul wasaare waxaan rabnaa inay mas-uuliyiinta u hogaamsamaan amarka ama go'aanka golaha wasiirada hore ugu soo baxay sanadkii hore waxaan kaloo ka tacsiinaya inta ku dhimata maalinta jimcada magaalada muqdisho ilaah u naxariistaan leeyahay sidoo kale waxaan rabaa inaan ilaah ugu baryo inta ku dhaawacantay in caafimaad degdeg usoo dejiyo alla subxaana wa tacaala ra-iisul wasaare waxaan har haween u taagannahay aan ilaah hortiisa ballan ugu qaadaynaa inaan cadow aan ka gambanan inaan diyaar u nahay inaan nafteena u hurno